waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxyaabaha qofka nolosha ku soo mara guurka ayaa marahayda ugu xiiso badan waa lagu tarmaayo dad aan awal hore jirin baa ifka ku soo kordha dabadeedna horumarka bulshadooda wax ku tara xidhiidnimo ayaa ka abuurantaa oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhex dhigaa xidhiir hadduu wanaagsanaado berri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan guurka waa lagu xasidaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yiqiin ee dantaammoogi dhulka eebbe hadba meel ka dhici jiray ayaa ku dega xilkas buu ka dhigaa markaasba isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan waxay u xusul duubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan welibana la soo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado waxdheefka intaas la-eg in guurku leeyahay weligeedba soomaalidu way ogeyd taasna waxaa barkhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaran ee ay kaga hadashay isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga ibabeelo haddaan lala bixin gabadha waalidkeed baa bixin jiray cidda ay gelayso aabbaheed iyo adeeradeed baa u doori jiray haddii loo baahdana ku sadullayn jiray wax hagaagsan ha ahaato ama yaysan ahaane marmarka qaarkood waxayba ku war heli jirtay iyada oo maharsan oo nin aysan weligeed indha ka qaadin marantidiis ah dhinaca kalena ha yeelo ama ha diidee arrimaha guurka qofkii lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu calmado inuu doono ama la baxo tii qoysku uu kala taliyana uu maya kaga jawaabo waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula taliyo oo intaan la guursan inanta laga eego la iskuna baraarujin jiray qaarka iyada iyo milgadeeda ku saabsan ka sokow waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay qarannimadiisa hodantooyadiisa iyo laandheeranimadiisa arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahi u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu danaynayaana isaga ma ahayne waa carruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abtihiil iyo hooba si walba la isugu hadlayn karo waatay odayadu dhallinyarada kula talin jireen urahmurtiyeeddii caanka ahayd ee gadaalkii mahmaada noqotay wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay oo waa maalintaad hooyadii doonayso dhinaca kale waxay odayadu barbaarta ku guwaabin jireen in ay u xeshaan gabadha reerkooda hodanka yahay iyaga oo guurka ugu qaybinaya saddex jaad oo ay ku kala sheegi jireen dabdab saaran oo ah laba qoys oo xididay beerkoodana aan beer ka xigin bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin wuxuu kaloo ninku ka fiirsan jiray maqallada reerka gabadha dhalay gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto taasna waxaa loogu danaynayaa carruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoysaska qaarkood ay bulshadu ka sheegto waatay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeya kuu galay iyo sinjiwaama guuraan maanseyahanadii waaweynaa ee guurka ka taliyey waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cali aadano cali dhuux loo yiqiin beri buu wuxuu arkay dhallinyaro adeer iyo awooba uu ugu qumanaa oo reere aanu jeclayn gabdha ka xodxodanaya markaas buu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday tixuu ugu sheegayo inaan guurku arkaaqaad ahayna loo baahan yahay in laga fiirsado oo hiddo ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dhab loo raad qaado wuxuu uga dhigay inay u xishaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee waxa ugu wacanba uu yidhadhkeedu yar yahay waxaa la mid ah tan heeranka ah oo iyada oo aan ab iyo isirtoona loo aqoon cidaha soo gasha in la guursado weydiisataa dabadeedna la iska meheliyo tusaale ahaan wuxuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhabin asi ay garanayeen kaasoo isla reeraha ka tirsanaa farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeer ka guursaday gadaalkiisa xilo iyo xoolaba ku beelay cidaha ay dhallinyaradu xodxodada ugu noqnoqonaysay wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiil tanaa geliye lama horooro tii hawyar iyo heeran soo galeen horweynkiiyo hareerada midaan soo hitiqinaynin xeeryaha huruudda leh midaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangeyin baad sidiis ugu hirgootayen hoogtada hurdada aan ka kicin oo iska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiinna hoobaaqda daya meesha uu hebel ka laalaadin xadhidhuux waxaa loo hayaa tix kale oo isla ujeeddadaas aan ka fogeyn nin ay xigto ahaayeen oo isaga oo cayda markaa daraawiish ka soo galay lana odhan jiray cabdi xiirey ayaa gabarh ka doonay degmo uu gabyaagu aad u yaqiino inuu la xidhiido uu kala han weynaa inkasta uu wax badan isku dayey inuu tashigaas ka weeciyo haddana wuu kari waayey maalintii dambe ayaa loogu soo warramay in cabdi xoogsi tegey oo xoogsi kale ma jirine uu col duulay raacay in geelii lasoo dhacay uu ka saami qaatay oo lix halaad uu ka helay lixdoodiina uu gabaati uga bixiyey gabadhii ina hebel la odhan jiray ee beryahaanba uu ku dulmeeraayey cali dhuux wuxuu aad u qoonsaday warkii cabdi looga soo sheegay wuxuu liqi kari waayey reerkii xididtinimadiisa uu dhaacba ka hor joogi jiray inuu dalaq u yidhi hantidii yarayd ee ka dhacdayna uu yarad u siiyey markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey tix uu ugu sheegayo istirbaarku siduu lama horaan ugu yahay guurka iyo tayada warasada ka dhalan doonta inay caynkaas tahayna wuxuu ku tusaalaynayaa ugaarta cawsha lagu magacaabo ee keeda labka ahi aanu boodin teeda dhadig ilaa uu ka hubsado dhalashada ilmahoodu xilliga uu ku beegnaan doonaa siduu yahay ma aaran baa ma abaar diirata ah baa waxaad mooddaa inuu leeyahay cabdiyow ma cawlkaad ka garaad yar tahay maxaa ku qaaday gabaygaas oo dheer qaybtiisa hore ayuu calidhuux ku yidhi cawlkuba markuu cawsha kudi waa u cibaarooné cisadiyo markay heli caadada ay ku uuraysan cosob iyo cidhiirkay ku dhali canugga beertiisa curcuradiiyo lowyaha intuu ku cuskadoo saaro cirsiguu war uga eegayaa ceedigaa sare ee calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaatayen cabdiyow ninkii caashaq wado looma caali helo ee dad ninkii ka caacaawiyuu kaga culoobaaye inaad culus tahaan moodaye ee kuma canaanteene carabkayga kuma daaliyeen codaadan yeelaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebedmo